allah u naxariistee waxaa xalay goor dambe magaalada muqdisho ku geeriyooday rofesor cabdulaahi maxamed sharwac oo muddo ka badan soddon sano kasoo shaqaynaya horumarinta xuquuqul insaanka iyo nabadda soomaaliya rofesor sharwac wuxuu ka mid ahaa hogaamiyeyaashii ururada bulshada rayidka ee muqdisho waxaana uu marar badan hogaaminayey shirar nabadeed oo qaarkood gobolada ka dhacay qofka uu ahaa iyo geeridiisa ayaa zahra cabdi axmed ay ka wareysatay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya cusmaan muxyidiin shaatax
daar aada umahadsan tahay profesor shirwac allah u naxariisto runtii waxa uu ahaa nin sumcad weyn oo ballaaran ku dhex leh bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada rayidka dhinaca ka shaqaynta nabadda iyo dowlada dhisida wuxuuna muddo kasoo shaqaynayay runtii oo arrimaha bulshada rayidka ilaa iyo sagaashameeyadii isagoo qayb hogaan ka ahaa hay-addii peaceland ama tubta nabadda laakiin hay-ado badan oo dalado badan oo bulshada rayidka wax kasoo dhisay oo isugu imaanaya bulshada rayidka waxna ka qabanayeen arrimaha nabadda iyo dowlad wanaagga runtii waxyaabaha aada loogu xasuusan karo waxa ay tahay bulsha rayid markii la maqlo waxaa qof kasta maskaxdiisa kusoo dhaceyso profesor cabdiraxmaan sharwac waxayna ahayd mid uu wakti badan uu geliyey wax badanna uu ka qabtay runtii maanta waxaan daalka kolley ma yareen koomu ku jiray waxaa la qorsheynaya in dibadda loo qaado beriswax haddii aan la yidhaahdo markaana markaa prime ministerka uu dhiibay iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo xildhibaan ay aada u wada shaqeeyeen sidii loo qaadin lahaa berito markaa laakiin waktigiisa intaa ku ekaa caawakoodii barka meelahaas abaarihi ayuu baxay bal waxaad iiga warantaa dabcan si weyn ayaa loogu xasuustaa saad sheegtay uololeyntii horumarinta nabadda iyo sidoo kaleeto ka shaqayntii arrimaha bulshada ilaa iyo sanado aada u tiro badan oo soddon sano ka badan marka taas laga soo tago dhinaca kaleeto muddooyinkii aad wada shaqaynayseen ama aad ku wada jirteen horumarinta xaqa xuquuqul insaanka qof noocee ayuu ahaa ad iiga sheegi kartaa runtii waxa uu ahaa inta ani aan ka bartay qof sabar badan wakti badanna geliyo danta guud marka laga shaqeynayo oo aanan marna ka caadisin waxyaabaha aan ku xasuusto waxay taa markii arrimaha musiibooyinka markay dhacaan runtii wuxuu aad xoog u saari jiray in diiradda la saaro oo juhdiga inta badan la geliyo sidii looga jawaabi lahaa arrimahaaseeto door maraan arkay subax ilaa habeen anagoo wada socono oo aan marna uusan nasan runtii markaa fiirisid commitmentiga xaggiisa oo howl markii la qabanayan aada u saray commitmentigiisa ma ahaynin maaragta kawaasada ama shaqada ka caajiso marka mar kastoo howl la qabanayo howlkiisa iyo hooshaas in la qabto oo laga mero dhaliyo wuxuu ku ahaa dadka aada u wada adag intaan ka bartay oo ilaa hooshaas laga guul gaaro marna kamuusan caajisin kamana istaageynin khaasatan howlaha markaas oo danta guud taabanayo sida ka jawaabista masiibooyinkao kale iyo dowlad doonistao kale markii dowladnimada la raadinayo runtii aadu wuxuu ahaa dhinacaas active ugu ahaa marka qaarkood waxyaabaha aan ku xasuusan karo waxaa kamid ahaa in uu mar qaarkood oo diiradda saari jiro waxyaabaha soo socda wax ka imaan karo in aan diiradda aan saarno aan kasii fikirno haddaana bulshadeed ahaannahay marka aad wuxuu ahaa tiir dhexaad runtii bulshada reedka waayadii ugu dambeysay aniga shan iyo toban sano wakti ka badan ayaan aqaanay qudheyda intaasna wuxuu u shaqeynayay bulshada rayidka brofesor shirwac marka waayadii ugu dambeysay bilihii ugu dambeeyey muxuu ku howlanaa walaha bilihii u dambeeyey waxaan ku howlanay horta arrimihii doorashooyinka aad shaqo badan aan ugu qabanay sidoo kale khilaafyadii siyaasadeed ee hadda dalka uu soo maray dhibaatooyinka dhala karane sida loogu hortegi lahaa runtii safka hore ayuu kaga jiray tan kale oo uu gacanta ku haya waxay ahayd abaartan hadda dalka ka taagan oo la filayo ololo badan ayuu u galay ilaa xataa meelaha qaarkood annagoo shirar arrimo kale looga hadlaya markaan tagno uu mar kasta uu soo dhexgeli jira ajendaha arrinta abaarta sida wax looga qaban lahaa marka doorashooyinkan aada ugu mashquulsanaa arrimahan abaarahan aaduu runtii ugu holanaa hadda maalmihii u dambeeyey marka xanuunkiisan uu la soo dhacay muddo intee laeg ayuu hayay mana la garanayaa waxa uu u geeriyooday
hata inta meesha dhakhaatiirta uun stroke ayuu ahaa oo xidid ayaa xirmay oo dhiiggii mas madaxa geelahaa waxaan igu maqaalay inuu qabay dhiikar inuu qabay marka inuu kusoo booday oo marka oo koomo uu saa ku galay meesha oo cilada ugu timidna waxa waaye dhiikarkaas uu qabay oo oo keenay in maaragta xidid xirma oo breshurka marka uu kor u kacay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya cismaan muxiidiin shaatax oo xalay u warramay wariyaha v o e da zahra cabdi axmed waxaanuu uga warramay allah u naxariistee geerida rofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ahaa dadka u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda insaanka iyo nabadda soomaaliya